soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan ugu horeyn magacaada iyo halka aad joogto noogu bilow a meesha ninaan joogo waxa waaye eyli balow la dhahaa tuulada eyli balow oo Waxa- meesha dhacdada ka dhacday oo beesha reer eyle odagaalka ka xisaabsan ayaan ahay waan gartay marka ee bal magacaaga noogu bilow
naga eeli cusmaan cabdiyow duur waa la yidhaha oo beesha reer balow ka oo odagaalka ka mid ah cusmaan bal tafaasiil naga sii halka ay wax ka dhaceen iyo qaabka ay u dhaceen nimanka oo ii sheeg nimanka deegaanka reer balo waa kamid ahay odagaalkaa kamid ahay nimankaan ii sheeg oo ii sheeg oo beriile odayaalay naga garaaceen bal deegaanka ay wax ka dhaceen magaciisa iyo halka uu ku yaalo deegaanka magaciisa waxaa la dhahaa eyle balowa la dhahaa waxuu ku yaalaa beriire iyo inta udhexaysa meelsabri la dhahay baledilaamin tuulada laleeyahay ayaa udhexeeya yaa waayo marka cidda madaafiicdiini ku garaacday
cidda madaafida naga garaaday waxaa waaye qoladan beriire degan waa ii sheeg oo ii sheeg oo olol use waan gartay maxaa Haa.
khasaare ah oo ka dhashay marka duqeyntaas
duqeyntaas khasaare weyn oo ballaaran ay ka dhashtay oo ii sheeg dadweynihii argagaxa iyo kala fardhood laga riday iyo naf iyo maalba oo lagu waayey laba iyo toban oo dhaawac ah iyo shan oo dhimasho ah iyo daraad marka horeysina maalin saddexaad dukaaminkii ay dhaceen dad oo maalintaas la waday ilaa hadda oo ay helihiin oo weliba meel iyo ra- sal iyo raad ay dhigaan la haynin ayay jiraan marka saasaa jirta dhibaato weyn iyo kadeed rafaad dadweynihii oo waxba galabsneed beerey oo oo dhulkooda ku nool oo aragwadato ah ayaa meeshaas dhibaatadaas aa nimankaas naga rideen waxaan leenahay in naf iyo maalba annakana intaan haysano macnaha anan umakuna u dulgaami dooneen oona macnaha yeeli dooneen iska dhici doono af iyo jed waayahay ugu dambeyn dadka ku dhegeysanaya maxaad leedahay hadda marka dhaawacyadii iyo dadkii bal xaalkooda ka waran dadkii dhintay waaba dhinteen laakiin dadkii dhaawacada ee kolley xamar iyo afgo iyo meelaha loo daadgurayy